الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
waxay inoogu dambeeyey baabu karaahiyati tamani lmowti bisababi duri nasala bih walabasa bihi likhawfi lfitnati fi ddiin axaadiista baabka mualifku uu soo arooriyey daahirkeedu waa in tamani lmowt uu yahay muxaram wax markaa daahirkaa ka sarfinayaana ma jiro sida ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen bacdu ahlilcilmi baana sidaa nasgireey oo uu ka mid yahay ibnu xazam aldaahiri kadalika alcalaamat lalbaniyu raximah llah waa sida uu maray kitaabkiisa axkaamu ljanaa-iska la idhaaho haddii qofku uu ka boqo inuu diintiisa u fitnoobo inuu geerida tamaniyi karo alimaamu nawawiyu raximahu llah sharaxa muslimka wuxuu u daliishaday isla xadiidkan uu soo arooriyey ee rasuulku leeya calayhi salaatu wasalaam laa yatamanayana axadukum lmowta lidurin asaaba dhib ku dhacday daraaddeed yaanu geerida u tamaniin mafhuumku waxa weeye dhibtaa waxaan ahayn geeridii wuu tamaniin karaa sida tusaale ahaana inuu ka boqo inuu diintiisii markaa ka fitnoobo iyo wixii lamid sidaasaana dad badan oo ahlucilmigii iyo culimadii ka hore kamid ah ooga soo raray inay geerida tamaniyeen waxaa kaloo loo daliishan karaa xadiis dheer oo ahlucilmiga qaarkood ay kuweeyeen oo ay ku jirtay waidaa aradta ilaa fitnati qawmin fatwafani gayra maftun aw kama qaala calayhi asalaatu wasalaam markaad doonto ilaahay oo inaad markaa qoom fitnayso ama dad aad fitno la doonto ilaahay oy oobso adigoo aan markaa ay fitnayn marka masaladaasina sidaas weeye qaala almualifu baabu lwaraci wa tarki shubuhaat ay haadaa kani baabu lwaraci waraaca baabkiisii weeye iyo wa tarki shubuhaati shubhooyinka waxa loo yaqaano in la yskaga tago oo laga fogaado waxaa madmadow kugu jiro waracu waa xalaal miirashada macnihiisuna wuxuu noqonayaa tarku maa laa yacnika min fuduli اlkalaami wاlnadri wاlistimaaci wاlbatshi wاlfikri wasaa'ir اlxarakaati اlظaahirati wاlbaطina mima yufdi ila lkhuruuji min kuli shubhati wamuxaasabati اnafsi cala dawaab waxaan qofka qusaynin inuu iskaga tago sida hadalka aan u baahnayn eegmada aan u baahnayn dhagaysiga aan u baahnayn iyo waxala wixii kale ee marka aan u baahnayn inuu qofku iska daayo sida awgeed ba ahlulcilmigu ay idhaahdaan waracu waa tarku maa laa ba'sa bihi xadaran mima bihi ba'su waa inaad ka fogaato wixii xataa aan ba'si lahayn adigoo ka feejigaysanaya ama si aada uga badbaado wixii dhib iyo ba'sile waay oo waxay dhibta iyo ba'siga lahaa waxaad iska xigsiinaysaa wixii aan ba'siga lahayn inaad iska ilaaliso ama wixii kuusoo holi kara waracuna wuxuu noqonayaa mid markaa manduubo ama sunno ah oo waa inaad markaa iska ilaaliso waxyaabaha shubahaadka ama dee xaaraanta cadaan ahayn iyo waxyaabaha aad ka badatay inay xaaraanta kugu ridi karaan iyo warac waajib ahoo waa inaad muxaramaadka iska ilaaliso oo atawadu can ilmuxaramaat waa warac waxa weeye waajiba oo qofkii maaragtay saaran qaala allahu tacaala rabbi waxa uri wataxsabuunahu waxaad u malaynayseen hayinan mid fudud wahuwa isaguna cinda allahi ilaahay agtiisa wahuwa isagoo cinda allahi ilaahay agtiisa cadiimun weyn yani aayaadku waxay ku saabsanaayeen qisadii ifkiga marka arrinkii caaisho lagu ganaya ama lagu hadalhayo sheekadii taasi ku saabsanayd waxa u arkayseen bu alla leeyihi jala wacala isagoo ku canaananaya dadkii dhex galay mid furud ilaahay agtiisana mid weyn bay ahayd arrin aada iyo aada u weyn ayay ahayd oo um lmu'miniina radia allahu canha الطيبة الطاهرة وهي زوج سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام sidaa intaas ay uga suuro geli kartaa waa mid waxa weeyaan suuro geli kara marka halka uu ka daliishanayaa waxa weeye sheekhu baabkan wax badan oo dadka la fudud ama ay dhayarsanayaan ayaa dhici karta ilaahay agtiisa mid weyn uu yahay oo khatar keeni kara sidaa awgeed baa waxaa loo baahan yahay waxa la wixii qofka aan u cadaanin ama uu markaa ka shakiyo sida aynu insha allahu tacaala u sharaxi doono inuu iskaga fogaayo waqaala tacaala ina rabbaka labilmirsaad waxaa kaloo rabbigaa uu yihi rasul ilaahay jala wacalaa ina rabbaka rabbigaagu labilmirsaad dhufayska inuu ku jiraa dadka caasiyey ee amarkiisa khilaafay oo abaalmarinta wixii ay sameeyeen ee xun ayuu u diyaariyay wuu arkayaa waanu maqlayaa waanu la socdaa xaalkooduna kama qarsoono وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وقال لغا وريه صحابي قيمه برنا اللي ورن جرى النعمان بن بشير سبيا به بالله صحابي له قال إنه سمعت وحن مغلي رسول الله رسول كإله وحن مغلي صلى الله عليه وسلم يقول حال كونه قائلا الصحابي وحديث كان قيمها برنا وقوق بريه رسولكنا عليه الصلاة والسلام isaguna wuu ku khudbadeeyey ina alxalaala xalaashu bayinun way caddahay oo waxay ku caddahay kitaabka ilaahay iyo sunada rasuulka sala allahu calayhi wasalam si ay xalaaleeye u cadi ama ha noqdo wax markaa nas gaara leh gaar ahaantiisaba nas ugu soo arooray inuu xalaal yahay ama ha noqdo wax qaacido guud la hoos geynayo oo markaa laga daliishanayo inuu yahay shay xalaala oo mubaax wa ina alxaraama xaaraamtuna bayinun way caddahay iyadu oo saas oo kale weeye oo ama nas gaara ku soo arooray oo min alkitaabi wasunnati ah ama qaacido guud oo waxyaabaha muxaramka ah ee looga maydhax diiro ayaa la hoos geynaya wabaynahumaa waxa u dhaxeeya xalaasha iyo xaaraanta cad ee bayinka ah mushtabihaatun waxyaaba isku dhex jira oo aan kala cadayn mushtabihaadkaasoo laa yaclamuhuna aanay garanahayn xukunkooda sharciga ah kasiirun in badan oo minanaasi dadka ka mid marka mushtabihaat baa jira waxaan dadka in badan xaaraan iyo xalaaltoona ugu cadday oo tusaale ahaan markaa nas cad baan jirin ama nas cad waabay leeyihiinna laakiin qofkan ay ka dhex gashay baanu nasku soo gaadhay waayo marka marka rasuulkeenu yihi calayhi salaatu wasalaam dad badani garan maayaan waxay daliil u tahay in dadka bar ka midi ay garanayaan waa ahlulcilmigii baa garanaya oo xataa masaa'ilka daliil cad ama nas cad oo kusoo arooray aanu jirin qawaacidii sharciaad ayay garanayaan waxay markaa eegayaan masaa'ilka adiladu ay kusoo aroortay ee uu eegyahay ama uu shabaho dabadeetana masaa'ilka ama waxyaaba uu la mid yahay bay xukunkiisa haleeshiinayaan oo kala mid yahay sidaa awgeed baa ama xaaraamku uu shabahaya u ekaanaya ku caddaanaya ama xalaashiibu u ekaanaya uu ku caddaanaya xukunkooduna markaa xukunkiisaas ugu cadiya waay haddii markaa hataa qofka caalimka ah masaladu ay u caddaan weydo ama arrinkani u caddaan waayo markuu eego ee adiladii uu eego uu ku ijtihaado waxani ma xaaraan baa mise waa xalaal waa inuu ka joogsado oo uu ka tawaruco waracu saasuu keensanaya ka tawaqufo ilaa anta ay u caddaanayso waxaana jira waxaa dhici karta mas'alo ama arrin caalim u cad oo waadix u ah iyo caalim kale macni waxa weya aan ucadayn waayo arrinkan ishtibaah waa mid nisbiyo wey faman itaqaa qofka iska ilaaliyo ka dhowrsada ashubuhaati shubhooyinka waxyaabadaasi aan kala cadayna isku dhex jiraa istabraca wuxuu u beri noqday min diinihi diintiisa iyo wacirdihi sharaftiisa marka istabraca waxaa lagu fasiray ay alaba albaraa beri noqosha ayuu dalbay oo lidiinihi diintiisa uu dalbiyo waa cirdihi sharaftiisaba ama istabraa ay xasala albaraa wuxuu qofkaasi helay beri noqosho ayuu u helay lidiinihi diintiisa iyo wacirdihi oo mar haddii shubahaadkii iyo wixii madmadowku ku jiray uu iska ilaaliyey diintiisii qofkaasi waa mid u badbaaday oo in sharciga lagu dhaleeceeyo oo uu dembi galo ayuu ka badbaaday cirdigiisiina uu u badbaadiyo sharaftiisiiyo dadku inay tuumaan oo sumcadiisu xumaato oo la idhaha qofkani xaaraan buu ku jira ama waxaan kala cadayn unbu had iyo jeer ku dhex jiraa ayuu ka badbaadaya ma baanti diintiisiina wuu u beri noqday oo waxa weeye inuu dambaabo oo halkaa intii uga yimaado ayuu ka badbaaday waay waman waqaca qofka ku dhaca fi shubuhaati shubuhaadka qofka ku dhacana waqaca waxa uu ku dhacaya fi lxaraami xaaraanta ayuu ku dhacaya oo ahlucilmigu halkaa laba dariiq bay maraan ama laba siyood bay ufasiraan bacdu ahlilcilmi waxay idhahdeen waman waqaca fi shubuhaati waqaca fi lxaraam qofka shubuhaadkiiyo wixii aan kala cadayn la yimaado ee sameeyaa xaaraanta kudheedi buu ku dhacay oo mar haddii shaygu uu yahay shay markaa mushtabihaada ama aan xag xukunkiisu xaalkiisu kala cadayn waajib waxaa qofku inu iskaga fogaan hadduu ka fogaan waa inuu la yimaadana xaaraanta kudheedi baa uu ku dhacayba bacdu ahlilcilmi baa sidaa mara bar kalena waxay idhaahdeen ahlucilmiga maya e qofku waxaan dee xaaraannimadeedu iyo xalaalnimadeedu kala cadayn haddii uu sameeyo xaaraan cad baad ku dhacday lama odhanayo hase ahaatee kolkuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam man waqaca fi shubuhaati waqaca fi lxaraam macnaheedu waxa weeyaan qofka shubuhaadka iyo waxaa madmadugu ku jira iska day waaye ee naftiisa markaa kusii daayaa way la sii durkaysaa way la sii durkaysaa ilaa xaaraanta kudheedii uu ku dhaco oo qofkii markii uu iska sahashaday tasaahulku ku bato ee shubuhaadkii uu iska fudaydsado wax walbana iska samee kala kaale haba ma laha waxa hadha u fududaanaysa xaaraanta kudheediina inuu ku dhaco oo uu ka xalaal miilan waayo iska ilaalin waayo ciyaada billah dabadeeta rasuulku tusaalen ayaa loo bixiyey calayhi salaatu wasalaam ka raaci waa sidii qof xoola raaco oo yarca ku raaca xawla alximaar wuxuu kaasi la mid yahay qof raaciyo oo yarca ku raaca xawla alximaar seera hareerahooda seeraha boqorka hareerahooda marka yuushiku waxa dhow an yartaca fiihi yuushiku waxa markaa dhaqsanaysa oo iman imanaysa yartaca fiihi xoolahaasi inay markaa seerahaasi dhex daaqaan intay u daaqaan alaa hooya waina likulli malikin sima boqor waliba wuxuu leeyahay seero alaa hooya waina sima allahi ilaahay seerihiisu maxaayimu waa waxyaabaha u xakimay oo waxaa jiri jirtay waayadii hore ama caadadii hore carabta nimanka boqorada ahi waxay samayn jireen seeray samayn jireen oo dabeetana seeraha xoolahooda iyo wixii ay gacanta ku hayaan bay daajin jireen ciddii dee xoolaha maaragtay seerahaasi soo gelisana dee way ciqaabi jireen waay marka seeraha caynkaasee cid u ilaashan qofku xoolihiisa ku dul warwareejiya waxay imanaysa inay u daataan ay cunaan dabeetana dee la ciqaabo soo ma aragta qofka mushtabihaadka iyo waxyaabahan kala cadayn ku warwareegaa waxay maraysa wixii ilaahay ka xarimay inuu ku dhaco deetana ilaahay jala wacala uu ku ciqaabo soomaaliya ayaa imanaysa mar hadduu ka turki waayo mushtabahaadka diintiisa iyo ciqdigiisana waxa weeye mu beriyeelin oo mu ilaasho alaa waina likulli malikin ximan boqor waliba ximuu leeyahay alaa waina xima allahi maxaarim halaa hooya daraaruge wayna filjasadi jidhka waxaa ku sugan mudatan waslaidaa salaxat hadday hagaagto saluxa iyo salaxa facula iyo facalaba ficilka waa loo akri karaa laakin salaxa in la yidhaha calaa wasni facala fiican idaa salaxat hadday hagaagto salaxa aljasadu kulluhu jidhku uu wada hagaagay wa idaa fasadat hadday fasahaadana oo ay xumaatana fasada aljasadu kulluhu jidhku uu wada xumaanaya oo wada qarimay alaa hooya wahiya wasladaasi alqalbu qalbiga wey mutafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay warawaayaadu waxa ay ku wariyeen min turuqin turuq bialfaadi mutaqaariba eriye isku dhow ayaanay kusoo saareen waay oo saxiixaynka alfaadan kala fogay buu markaa xadiidku kusoo arooray alaa waina likulli malikin ximan ah waxa weeyaan ma aha in saarihii dadka loo xarareynayo ee waxa weeya arrintii markaa sidaa had iyo jeer jiri jirtay baa rasuulku sheegaya calayhi salaatu wasalaam ayaa xadiid kaloo saxiixa waxaa kusoo arooray seeraha ilaah iyo rasuulkiisuba iskale sidaa awgeed baa salada ku saabsan seerahan daaqa ah ee la xidhanaayo qofka madaxweynaha ee muslimka ah dadka muslimiinta u taliya haddii dhulka meel ka mid ah uu u baahda inuu xidho daaqeeda si xoolaha dadka muslimiintaa ka dhexeeya waxa weeyaan markaa loo daajiyo ta noocaasa waxba dhibaata kuma jirto hase ahaatee shaksi gaar ah oo iska inuu gaarkiisa daaqee u xidho noocaas mid banaan maa sida dad badan sameeyaan ee dhulka layska oodo daaqa layska oodanayo taas mid banaan ma aha waayo daaqu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aan la kala lahayn ilaahay baa jalla wacalaa dee roobka ku shubay ilaahay baa soo saaray adigu shaqo kuma limid markaa dadka inaad ka xidhato ama aada u diido xaq uma limid waayo xadiidka markaa waxa uu inoo tilmaamay waxyaabaha muxaramaadka ah ee ilaahay jala wacalaa naga xarimay waa ilaahay seerihiisii yani waxa weeye sida seeraha dadku ay samaystaan aan u ogolayn inuu markaa lagu dhaco ayaanu ilaahay u ogolayn jala wacalaa waxyaabuhu xarimay inay dadku ku dhacaan ciddii ku dhacdaana ay markaa ciqaab utaysanayso sidaa awgeed muxaramaadka waa in aada iyo aad looga fogaado wixii markaa mushtabihaada ee muxaramaadkaa ku gaadhsiin kara iyo wixii wasaail iyo daraa'ica ee xumaanta ku gaadhsiin karana waa in iyadana laga fogaan sidaa awgeed baa sharciga in badan ay kusoo aroortay sadu dariica wadada xun in la awdo wadada shay xun ku gaadhsiinaysa ama ha ku gaadhsiinaysa shirki ama ha ku gaadhsiinaysa macaasida kale iyo kabaairka kale la yaqaano in wadadaasi xun la xidho ayaa sharcigu in badan kusoo arooray xadiidka qaybtiisa dambana rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu sheegay jirka halka maamulaysaa inay tahay xubintaa yar ee la yidhaahdo qalbiga iyada ayaa xubnaha kale ee dhammaantood maamulaysa iyadaa amraysa wax alla wixii qalbigaasi uu u diro ayay xubnaha kalena ku dhaqaaqaysa sidaa awgeed baa hadday hagaagto oo iimaanka iyo ilaahay cabsidiisa ya iyo khayrka qalbigu uu ku hagaagu ku camirmo xubnihiina ilaahay jala wacalaa daacadiisa iyo khayrka iyo daacada ilaahay inay u dhaqsadaan ayay ku camirmayaan haddii waxa weeyaan markaa qalbigii uu xumaado oo uu kharaabo oo uu ingego oo shaki iyo kufri iyo munaafiqnimo iyo xaasidnimo iyo balaayo ay ka buuxsantana xubnihiina waxa weeyaan markaa xumaan iyo macaasi ayay ku dhaqaaqayaan ciyaadan billah walaqad axsana man qaal وإذا حلت الولاية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء هذه هنوك قلب دقاء فعمره نشطت في العبادة الأعضاء حبنه وحاي أفر في العران أيام عبادتي هي خيرك أي وحوي أفر في العران أيام وحنا حديث قيتي صدبائنا في ما ميسى رسولك عليه الصلاة والسلام إنه إشارة waxa keenayo qofku inuu shubahaadka iyo xaaraanta cadba ka dheeraado waayo qalbigiisu wanaagsan yahay oo hagaagsan yahay soo ma aragtaan salaaxu qalbi qalbiga oo hagaagsan oo caafimaad qaba wuxuu keenaya qofku shubahaadkan iyo wixii kasii daran ee xaaraannimo cadaba inuu iskaga fogaado fasaadu qalbi qalbiga faasidnimadiisa iyo xumaantiisuna waxay keenaysaa qofku inuu xaaraanta cad iyo mushtabihaadka labadaba ku dhaca ayay keenaysaa soo ma aragtaan sidaa awgeed xaalku wuxuu usoo wada noqday qalbiga qofku inuu qalbigiisa hagaajiyo oo uu ilaashado saasay muhiim ku noqoto xadiidkana ikhwaani waa xadiis cadiima waa aada iyo aada u fawaaid badan sidaa awgeed baa alcalaama abu daawuud asijistaani saaxibu sunan caalimkii weynaa wuxuu sheegay islaamku inuu ku dul wareegayo afar xadiid afartaa xadiidku markaa xadiidkan ku daray ahlucilmiguna way isku waafaqeen inay fawaa'idiisa iyo masaa'ilka ku jiraa aada iyo aad ay u fara badan yihiin sidaa awgeed baa ardayda waxaqisan karta waxaan kula talin lahaa inay waxa weeye xadiidkan sharxiisa aada u akristaan oy dhuuxaan meelaha sharxiisa ka heli kartana waxaa kamid a sharaxa muslimka alimaamu nawowi raximah llah iyo sharaxa bukhaari alxaafid ibnu xajar iyo jaamic lculum jaamic lculum walxikamka ibnu rajab alxambali uu qoray xadiidta arbaciinku xadiidkani kamid yahay sharax qiimo badan ayuu sharaxayaa oo aada iyo aada ula yaab leh iyo ahlu cilmiga kale faraha badan ba sharaxa xadiidkan inuu qofku daalaacdo fawaaid aada iyo aada u badan ba ugu sugan qaala wuxuu hi wacan anasi radia allahu canhu waxaa laga wariyay anas bni malik ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama wajada wuxuu helay tamratan xaba timir uu helay fi ariiqi kaaidatan fi ariiqi dariiqa ku sugan oo wadada macnitaaba faqaala wuxuu rasuulku uhi lawlaa anii akhaafu haddii lala yahay inaan ka baqanayo an takuna min asadaqati sadaqada inay kamid ahaato la akaltuha waan cuni lahaa muttafaqun calayh xadiidkan waxaa laga qaadanayaa waracii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam oo xabadaa timirtaa inuu cuno wuxuu isaga daayey waxa weeye keliya inay sadaqadii tahay timirtii sadaqada ay ka dhacday ayuu ka baqday sadaqaduna rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo aalkiisa xalaal ma ahayn oo xaaraan bay ka ahay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa tawaaduca rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waayo haddii aanu tala ka baqanin uu cuni lahaaba macnuu noqonaya waxaa kaloo laga qaadanayaa waxyaabaha iska maaragtay aan qiimaha weyn lahayn ee dadka ka dhaca ama ka luba in la iska cuni karo nin beer muuse rarana ayaad aragtay midh ka dhacay waxa weeye waxba waajib kugulaha inaad yabooyso tiraa xabadaa muuskaahiye ka lunto waad iska cuni kartaa waxba dhib malaha ama mid timir raraaya ayay waxa weeye midh ka dhacay ama laba midh ka dhacay kuma dhib malo waa iska cuni karta iyo waxyaabaha lamidka ah soo aragta ee aan markaa waxba dhibta lahayn waayo ee waxaa kaloo laga qaadanayaa waxyaabaha shakiga leh ama waxa weeyaan markaa shubhadu ku jiri karto in la iskaga fogaado laakiin waxay ahlucilmigu baraarujiyaan shaygaasi mushtabihaahi waa inay jirto dee sabab cad oo shay mushtabiha uu ku noqday yani waxa weeye keeni karta in dee laga shakiya waa inay jirto qariina iyo wax loo daliishan kara in arrinkani waxa weeye uu dee madmadow ku jiro waa inay jirto haddii kale ood wax walba ka shakido ood istidhaahdaa layla malaa waxani ma cadda dee nooc waxay noqonaysaa waswaas bay iska noqon karta soo ma aragti rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam sababta ugu maleeyey ama uga baqday inay sadaqadii tahay waxa weeye waktigaa dee sadaqada aada loo bixi jiro timirtaa sadaqadaa la uurinayo markaa iyada ayaa aada loo dee uurin jiro waxay u badnayd inay iyadii wax kamid meelaha ku dhaceen ayay u badnayd waaya sidaasuu dabadeed u diiday rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu wax ka cuno qaala wuxuu uhi wacan inawaasi bni samcaana radia allahu canhu simcaan iyo samcaan labadaba waa la odhan karaa siinka in la hoos dhigiyo in la kor dhigaaba way suurowda waxaa laga wariyay can inabiyi nabiga inuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala anahu qaala inuu nabigu yihi albiru wanaagu xusnu lkhuluq waa akhlaaq wanaagu albiru wanaagu xusnu lkhuluqi waa akhlaaq wanaaga kelmadda markaa ku saabsan albiru waa kalimatun jaamicatu lijamiici afcaali alkhayr wa khisaali macruuf waa kelmad dhammaan ficilada khayrka ah iyo arrimaha wanaagsan koobsanaysa marka wanaag oo dhamiba xusnu lkhuluq waa akhlaaq wanaaga ayuu kusoo ururaya waayo akhlaaq wanaagu dee waa diinta oo dhan diintan ilaahay kusoo dejiyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhammaanteed baa akhlaaq wanaag ah walismu dembiguna maaxaaka fii nafsik waa waxa naftaada markaa ee ku wareegeysta ee ku noqnoqda dembiguna isaguna waa kalimatu jaamicatu lijamiici afcaali shari waqabaaix waa kelmad iyaduna kulminaysa ficilada sharka iyo xumaanaha oo dhan kuwa yar yar iyo kuwa waaweyn maaxaaka fii nafsik waa waxa naftaada kusoo markaa noqnoqda ee ku wareegaysa ee ku xagta ee wakarihta macruf an yatalica calayhi nnaas dadku inay kugu arkaan waa shay cawa oo markaa aad iska ilaalinaysa ama aad ka cabsanayso ama necbaysanayso dadku inay kugu arkaan rawa muslim markaa dembigiina labada calaamaha rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam nafti inaanay mudmain ku noqon oo aanay ku degin waa qofka wanaagsan ee khayr kale naftiisii iyo inuu qofku markaa karaahsado inay dadku ku arkaan oo ay ku daalacdaan قال المؤلف رواه مسلم حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد فيه وحلو جيدا معنى نفس القصوى نقنقه لكن فيه ضمير كجرى نفس نقنقه يسلا ومد فيها إنه دعا في عني تردد فيه أي فيها واي نفطة وعوده قصوى نقنقه واي مركا حديثكو baabkan waa u daliil oo wixii sidaasa walow daliil cad bayaanad uhaynin eh wixii naftaadu mudmain ku noqon weydo ee aada iska ilaalinayso dadku inay kugu arkaan ee caynkaas ee calaamadaha noocaasa leh waracu waa in la iskaga fogaado oo laga tago oo waxaan markaa calaamaadkaa lahayn aad doonato wacan waabisata bni macbadi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi ataytu waxaan imi rasuul اlahi rasuulka ilaahi baan imi sal اlahu alayhi wasalam faqaala wuxuu rasuulku uli aji'ta ma waxaad u timi tas'alu xaalaad weydiinaysa can ilbiri wanaag qultu waxay nacam ha marka arrinkii uu doonayay inuu weydiiyo ayuu rasuulku usii sheegay calayhi الsalaatu wasalaam taasna waxaa lagu xambaarayaa inay kamid tahay qaybka ilaahay ogeysiiye iyo arrin markaa ka mid ah aayadihi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa sii ogeysiiyey qofkani wuxuu doonaya iyo wuxuu rabo rasuulkeena muxamedina salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kaybka iyo maqanta wuxuu ka ogaa inta ilaahay ka ogeysiiyo bas ama ha noqoto wax adduunye ku saabsan ama ha noqoto wax aakhira ku saabsan ama ha noqoto wax ilaahay ku saabsan jala wacala intii ilaahay ka ogeysiiyo buu ka ogaa laakin waxa weeye waa arrin aan sax ahayn bale baatil weyn ah in la idhaha rasuulku calayhi salaatu wasalaam wax walba uu ogaa qeybka uu ogaa ama waxa la waxa la makunta ku yaalo ogaa sida dadka qaar kutubtooda ay ku qoreen ay ku doodeen ta noocaas waxa weeyaan waa mid aada iyo aada u fog faqaala wuxuu rasuulku ui istafti waxaad weydiisaa qalbaka qalbigaaga weydii ee utlub ilfatwa min qalbik qalbigaaga weydii buu yidhi dabadeeta wuu sii caddeeyo wuxuu yihi albiru wanaagu madma'anat ilayhi nafsu waa waxa naftu ay ku xasisho wطmأna ilayhi اqalbu qalbiguna uu udegay uu ku xasilo isaguna walismu dembiguna maa xaaka fi nafsi macni waxaa lagu dembaabayaana maa xaaka fi nafsi waa waxa nafta kusoo noqnoqda ee wataradada fi sadri laabta ku meeraysta wain aftaaka naasu dadku ha kuuba fatwoodaan oo waaftawka ha kuu fatwoodaan be marka waaftawkadan dambe waa ta'kiidun oo tahorun bay sii adkaynaysa xadiiث xasanu ay huwa xadiiثu xasanu weyi rawaahu axmedu axmed baa wari wdaarimiyu daarimina u wari fii musnadayhimaa labadooda musnad ayay ku wariyeen marka xadiidkani waa xadiid sugan qaala calaamatu lalbaniyuna raximah llah isaguna markaa xasan buu ka dhigay oo uu taxsiiniyey sheekh saliimna isagu waxa buu leeyahay waa saxiixun biduruqih duruqdiisa ayuu saxiix ku yahay iyo shawaahidiisa marka la isu geegay waa tahay markaa waa xadiid sugan wey xadiidkaa hore ee saxiixa muslimka kusoo arooray ee annawaas ibni samcaan warinaya ayaana u markhaati kacayaba labada musnad bay ku wariyeen bulo mid waa musnadka imaamu axmed o isagu waa musnad kutubta masaaniida la yidhaahdana ahlucilmigu waxay u yaqaanaan kutubta xadiidka ee saxaabi walba xaadiistiisa si gaar ah loo ururiyey ama saxaabi walba waxaa la wixii xadiid laga warinayo meel gaara lagu sheego xadiidta abubakar gaar loo sheegay cumar gaar loo sheego sidaa saxaabada saxaabi walba xadiistiisa gaar loogu sheega la yidhahdaa masaaniida ama musnadku waa xukaa sidaa awgeed baa musnadka imaamu axmed waa musnad wey laakiin kitaabkan daarimi isagu waxa uu fiican sunan lagu magacaabo sunan daarimi in la idhaahdo ayaa ka wanaagsan musnad daarimi in la idhahdo waayo sida uu u dhigay ama uu u tartiibsan yahay oo sida kutubtan kale sunanta ahlucilmigu ay markaa u tartiibiyeen abwaabta ay ugu sameeyeen waayo ee qaabkaa horeynu sheegayna maaha sheekuna waxa uu ku raacay magacawga uu musnad ku magacaabay sunanka daarimi imaamkii weynaad ibn salax la odhan jiray ee kutubta mustalaxana in badan aynu ku aragno iyadoo lagu hadalayo laakin alxaafid zaynuddiin alciraaqi arrinkaa uu ku tacaqubay oo macni waxa weeye uu ku bushiyey way iyo ahlucilmi kale marka calaa kulli xaal daarimi isaga markaa sunan la idhaha kitaabkiisa xadiidka ah ayaa fiican waa u jiraa uu yaallaa maktabadeena waa kitaab markaa qiimo badan waxaan idinku baraarujinayaa daarimigani kitaabkii la odhan jiray alraddu cala aljahmiya iyo naqdigii kitaabka markaa naqdiga la idhaha bishri almirisi lagu radiyey iyo sheekha labadaa kitaab qoray maaha dadka waa iskaga qaldamaa oo sheekan saaxibu sunanka magaciisa waxaa la odhan jiray abu cabdillahi maxamed ibn cabdiraxmaan asamarqandi maxamed ibn cabdiraxmaan ba magaciisa la odhan jiray abu cabdillahi baa kunyadiisana la odhan jiray sheekha labadaa kitaabaynu sheegayno qorayna oo waktigii imaam bukhaari iyo la asaag ahaa isagana waxaa la odhan jiray cuhmaan ibnu saciid adaari baa la odhan jiray cuhmaan ibnu saciid ayaa la odhan jiray abu saciid cuhmaan ibnu saciid baa la odhan jiray marka sidaasaana isku mid u ahay way xadiidkana wuxuu inoo faa'iideeyey yani waxa weeye qofku inuu maaragtay wixii uu ku degi waayo ee qalbigiisu ku degi waayo isla markaa xagta naftiisu ku degi waydo inuu iskaga fogaado qalbiga waxa weeyaan saliimka ah ee hagaagsanina arrinka noocaasa uu dareemi karo oo waxay ahlucilmigu idhahdaan xadiidka markay sharaxayaan qalbiga rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam istasqi qalbaka qalbi walba maaha waa qalbiga saliimka ah ee hagaagsan ayaa waxa weeye fidradiisa iyo nuurka ilaahay uu geliyey jala wacalaa ku dareemi kara wixii aan sax ahayn ee aan fiicnayn waxaanu ku degayn buu noqonaya waa qalbiga wanaagsan ee khayrka iyo ilaahay daacadiisa looga caabada dhigay wey qalbiga fasaadsan maaha waay wa in aftaaka naasu absawka hadday doonaan dadka aan cilmigaba lahayn ee mujtahidiinta ahayna ha kuu fatwoodaan oo ha ku idhahdaan waxan waa iska saxo wacan ama xataa mujtahidki haddii uu kuu fatwoodo wixii aan kala cadayn oo dabeetana naftaada ay ku degi weydo iskaga fogowba macnuu uga noqonay calaa kuli xaal masilada noocaas buu xadiidku cadaynayaa ha wixii aan daliil markaa cad lahayn nafsuna sidaa ay uga dido qofkana u cuntagi waaya inuu iskaga tago faracu waa saas ku jira wixii daliil cadle isaga waxa weeye waa la qaadanaya sidiisaa lagu qaadanaya macnaha xadiidkuna maaha sida dadka qaar ay u fahmeen in cilmi eeca qalbiga iyo qofka naftiisa laga dhigo master iyo meel kamida meelaha sharciga iyo axkaamta laga qaadanayo maban axkaamta waxaa laga qaataa kitaabka ilahi iyo sunada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca ummada muslimiinta iyo qiyaaska shuruudihiisa waa see la yaqaano axkaamta waa laga qaadan kara laakiin qalbigu ma aha dariiq kale oo axkaamta sharciga laga qaadan karo ma jiro wax la odhanayo waxaas inuu sidaa iyu xalaal yahay ama xaaraan yahay qalbigagaan ka helo qalbiga ayaan ka deliishanay wax la odhan kara ma jiro hasa haatee masalada la cadaynaya waa sidaa hore aynu sheegnay waaya sidaa awgeed ba ahlucilmiga qaar u igadiisu waa mawduucna may asiibin qaar kale oo si qaldan ufahmayna dadka qaarkood oo si qaldan ufahmayna iyaguna may asiibin وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها sirwaca iyo sarwaca labadaba waa la akriyi karaaye waxaa laga wariyo cuqbata bni lxaarisi ahaa radia allahu canhu annahu saxaabigaasi tazawaja wuxuu guursaday imnatan liabi ihaab bni casiizin inanuu dhalay abi ihaab bni casiiz ninkaa la odhan jiray oo magaceedana la odhan jiray umu yaxya faatatu waxaa u timid imraatun haweeney baa u timid sida riwaayaad kala cadaynayaan waxay ahayd markaa addoon madow qaalat waxay tihi inii anigu qad ardactu waan muujiye cuqbata cuqba iyo walatii qad tazawaja biha tanuu guursaday labadaba waa nuujiye hadday labadaba wada nuujisayna dee walaalay noqonayaan oo xagga nuugmaday walaala ku noqonayaan ismana geeyaan faqaala laha wuxuu ku yihi islaantii cuqbatu cuqba ma aclamu ma ogsooni anaki adigu ardactinii inaad nuujisay walaa akbartinii igamanaad warimin arrinkaas oo imaad sheegi hadda ka hor marka waxoogay warkeedii uu ka yar shakiye waayo horena uma ogeyn horena ugumay sheegin xoogay sida riwaayaadka saxiixa qaar aan ahayn ay sheegayaanna way usoo gashay oo markaa waxbay weydiisatay oo intay ka yar raageen ayay dabadeetana maaragtay hadalkan tiri oo waxoogay wixii ay dee isku dhiibi lahayn kala yaraageen ayay tiri oo labadiiba ahaydi muujiyeen marka waxoogay way ka yarshikiyeen oo waxay tidhaahdeen aafay dee meesha ogaan u kala kicinaysaa waaya sidaas dabadeetana hadalka saxaabigu yidhi saa ahaatee waxay noqotay yaa in markaa u baahan maaragtay in loo kitaab furo oo sharciga loo celiyo makaanu korkan joogay saxaabiga farakiba wuxuu u fuulay gaadiidkiisii ilaa rasuulillahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam bilmadiinati madiine xaalu rasuulku sugaya fasa'alahu masaladii buu weydiiyey faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxu yihi sala allahu alayhi wasalama kayfa waa sidee waqad qiila iyadoo la yidhi yani waxbaa qadaray ay kayfa ijtimaacukum aad see wada joogtaan waqad qiila ay waqad qiila anakum akhawaani min aradaaca iyadoo la sheegay ama la yidhi ee xagga nuugmada walaalakati iyadoo la yidhi sidee wada joogtaanba fafaaraqahaa cuqbatu cuqba wuu ka faaruqay wanakaxat waxaanay markaa guursatay zawjan hayrahu nin kale ayay guursatay rawahu lbukhaariy imaam lbukhaari waa saxiixa ku wari qaala wuxuu yihi ihaabu bikasri lhamsati wacaziizun bifatxi lcayni cusaysu maaha waa caziizun wabidaayi mukarara caziizun wey waayo qaar baa cusayr iyo akriba markaa taasuu maaragtay meesha ka saaray waa caziiz xadiidkan waxay ahlucilmigu yidhaahdeen waxaa lagu xambaaraya mufaaraqada rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu faray saxaabiga yani min baabi tarki shubuhaat wixii shaki ku jira iyo madmadow in la iskaga fogaado laga fog sababto ah waxay yidhaahdeen haweeney keliga haweeney keli ah shahaadadeed iyo markhaatigeeda arrintan kuma filaa oo waxa weeyaan markaa mid xukum sharci ah laga ratibi karo ma aha markhaatigeeda oo keliya se yeeshee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray inuu ka faaruqo si shubhada iyo markaa arrintaasi dee wixii soo geli lahaaba markaa loo jaro looga fogaado alimaamu axmed raximahu llah isagu wuxuu maray marka la joogo ridaaca iyo nuugmada haweeney keliya shahaadadeeda in la aqbalayaba haddee haweeney keliya ka markhaati kacday inay markaa ciddaa nuujisay ama dadkaa wada nuujisay in shahaadadeeda la aqbalayo sidaa awgeed baa qowlkaa marka lagu socdo dee shahaadadeedii waa la aqbalay mar haddii la aqbalayna walaalay noqdeen xagga nuugmada mar hadday walaalo noqdeenna way kala dhaqaajinayaan oo dedeed isgeeya ma aha waaya qala وعn الxasn بn عaliي رadي الlahu canهuma waxaa laga wariyey صaxaabigii cali waynaba faima aha radي الlahu canhumay qaala inuu yihi xafidtu waxaan ka qaybay min rasuul الlah rasuulka ilaahi salى الlahu عalayhi wasalama dacka tag maayo yaribuka waxa ku shaki gelinayo kaa shaki siinaaye ilaa maa laa yaribuka waxa aan ku shaki gelinahayna u tag oo doono rawahu التirmidiy وqala xadiiث xasn صaxiix qaala wuxuu hi macnaahu udruka tag maa tashuku fiihi waxaad ka shakiyayso waqud qaada maa laa tashuku fiihi waxaanad ka shakiyahay waa qaacido dhan oo fahamkeedu aada iyo aada u dhow yahay waxala wixii shaki uu kaa galo inuu yahay wax banaan iyo inuu yahay markaa waxaan banaanay wax xun inuu yahay iyo wax wanaagsan iskaga tag oo waxa aanad ka shaki ahayn doono intaanad ka shaki ahayn baa waqala marka macnihiisu halkan sheego horena xadiidku inoogu soo hormaray waana xadiid sugan yuribuka iyo yaribuka labadaaba in loo akriyi karo iyada in la godo iyo in la kor dhigana horuu inoogu soo sheegay sidaa awgeed marka macnihiisuu sheegay xarakadiisa hore usoo dabdiyo markaa uu sheegay markaa horeynu soo maray inay siyaadu watay fa ina sidqa tumaniina walkadiba riba xadiidku ziyaadadaasu watay marka waa xadiid sugan weeye waraca iyaanu inoo sheegaya iyo wax alla wixii shakila in la iskaga darkoo laga fogaado qaala wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tii kaana liabi bakrin sidiiqi saxaabigii weynaay ahaa sidiiqu hadihi lumma radia allahu canhu arda waxa markaa uu lahaa gulaamun addoon buu lahaa addoonkaasoo yukriju lahu usoo saara alkharaaja kharaajka usoo saara kharashka kharaajka waxaa la idhaahdaa in qofkii addoonka lahaa uu addoonkiisii ku yidhaahdo soo shaqeeyo soo xoogso o wixii aada soo hesheed soo xoogsato inta aniga i keen yani xoolo muqadar ah aniga intaa i keen konton kun aniga maalintiiba i keen soo xoogsoo soo shaqayso wixii markaa intaa kasoo hadhee ku dheeraada adaa iskale صادم فوق الصرف لكن أنا قاعد تاسون هيك سبارك خراج كيف صار يخرج له الخراج خرج كيوسو سارج وكان أبو بكر أبو بكر نوقع رضي الله عنه يأكل مدعنا من خراجه خراج في ساسوح كعنجه فجاء يوما ماليه لي بشيء وحبوك يعني had iyo jeer marka uu waxu keenana ku weydiin jiro wuxuu ohan jiro waxaa laga ka keenay isagoo tawaruc iyo xalaal miirasho ay ka tahay ka waran makaad ka soo saar makaad ka soo shaqaysa faakala minhu abu bakr abu bakr baa wax ka cunay dabadeetana faqaala lahu lgulaamu gulaamkii baa ku yidhi tadri ayaa tadri ma garanaysa ma haadaa waxan wixii ma garanaysa halkaan ka keenay ma garanaysa awal hore waad igii weydiin jiray maanta maad weydiine waxaan meelaa ka keenay war ma wayso qaala abu bakri abu bakr baa yoga huwa muxuu yahay makaad ka keentay qaala wuxu uhi kuntu waxaan ahaa takahantu mid faaliga isaga dhigay oo wuxu sheeg sheegay liinsaanin qof fi ljaahiliyati waktigii jaahiliyadii ayaan mid markaa wuxu sheeg sheego aan qof wax dee garanaya ama kuwan maaragtay faaliyaal isaga dhigay fi ljaahiliya wamaa uxsinu walxaal baan isaga dhigan maa uxsinu aanan wanaajinahayn oo aanan saxahayn alkahaanata kahaanada waxa loo yaqaana anoo shaqada aanan garanahayn ayaan markaa faaliya isaga dhigay buui ilaa ana ha yeeshee anigu ilaa ani ay laakinii ha yeeshee anigu khadactuhu waan khiyaameeyey buui marka laba dembi buu ku dhacay ama laba qalad baa ku jira meeshaasi qaladka koowaad waxa weeye kahaanada in lagu shaqaysto oo dadka inta wax loo sheeg sheego wax laga qaadaa waa mid muxarama xataa haddaan wax laga qaadayna waa muxarame waxaynu ujeednaa dadka inta wax loo sheego wixii laga qaataa waa mid muxarama culwaan ulkaahi baa xadiidka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku magacaabo la idhaahdaayo waa muxaram xulwaan waa macmacaankiisa waxa markaa loogu magacaabay bay ahlu cilmigu idhaahdaa leanna waa waxaan tacab badan bay ka gelahayn intuu wax iska sheego intuu lacagta iska firsanayo magaranaysa waa xoola iyo dhaqaale ku soo gelaayo dib waa aada u sahlan halkan uu iska fadhiya dadka oo iman waxba weydiiniya waxba iska odhanaya waa saa iyo saa ama saasay udhacaysa waxaa saa kufaqilaysa ama halkaasay jirtaa deetana lacagtaa loo tirnay sabaarka marka waa muxaram taas waa mid dhinaca labaadna waxa weeye iyadoo sidaasu haddana khiyaamo kusii sameeyey oo waxa weeye isaga dhigay waxaan u garanayn inuu he garanayo dhankaasna waa sidigam wuxuu ihi falaqiyanii ninkii baa ila kulmay yani hadduu ila kulmay fa acdaanii wuxuu isiiyey lidalika ay liajli dalik arrintaa aan u sameeyey faalkaa aan u faaliyey waaga faaliyaha isaga dhigay darteed ayuu ii siiyey haada ladii akalta minhu waxanaad wax ka cuntay mushkaayadan aad wax ka cuntay taasuu ii siiyey buu yidhi waay faadkala wuxuu geliyey abubakrin abubakriyadahu gacantiisa ayuu afka geliyey faqaaa wuxuu matagay kula shayin wax kasta oo fii batni calooshiisa ku jira ayuu matagay rawahu bukhaari bukhaari baa weli calooshuu isgeliyey calooshu waxa weeye afku gacanta geliy markaasuu iska soo matuji su weliba lahaa ilaahay oo wixii markaa raacay xididada iyo meelahaase dee sii galay ilaahay waa qaba rawahu lbukhaari de weliba mu ogeyn markaa uu cunayo hore marka waxaa halkaasi laga qaadanayaa waraca uu ku sifaysnaa sidiiqu hadihi lumma iyo sida uu calooshiisa uga ilaalinayay shay muxaram inuu galo way ka ilaalin jireen saxaabadu ridwan ullahi calayhim calooshooda inay xaaraan iyo showka ilaalin jireen waayo waa wax dhib badan qofka calooshiisa inay xaaraani gashaa waxa weeye waa arrin aada u dhib badan oo xaaraan ku dhiigaysto xiidadiis raacdo oo uu ku koro ya oo uu ku noolaado waa arrin aada iyo aada u khatar badan keenaysa inaan ducadiisa la aqbalin iyo qaybkiisa keenaysa inuu ilaahay jala wacalaa ugu cadhoobo keenaysa in hadhow alla wixii xaaraan markaa ugu kornay maqasnaareen lagaga jaro alkharaaju kharaajku shay un shay weeye yajcaluhu uu ka yeelaa sayidu sayidku calaa abdihi addoonkiisa korkiisuu ka yeelaa addoonkiisu markaa saara yu-addiihi si uu addoonku ugu guto ila sayidi sayidka kula yawmin maalin walba maalin walba intaa keen wa baaqi kasbihi wuxuu shaqaystay inta hadhaana intaas sayidku saaray marka laga reebo yakunu lilcabdi addoonkaa iska lahanaya oo iska qaadanaya intaasoo aniga kan baaqigana mara iska qaado marka walaaca noocaasa dee see yaa gaari kara ya quraasadu waxay tahay dadka wanaagsan ha lagu dayo oo maaragtay qofku xaaraanta ha ka xalaal miirto ha iska ilaaliyo oo wixii aan kala cadayn ha iskaga fogaan وعن نافع نافع وحلق ولي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان وضعها فرض مذو شره وقدره للمهاجرين والأولين مهاجرين في عمره أربعة آلاف أفركم oo markaa lacaga ayuu u qadaray wa farada wuxuu u qadaray ibnihi inankiisii cabdillaahi ahaana halaaثata aalaafin وakamsa miatin saddex kun iyo shan boqol ayuu u qadaray waqiila lahu waxaa lagu yihi cumar huwa min almuhaajiriina cabdillaahiba muhaajiriintuu kamid yahay falima naqastahu maxaad uga dhintay aad uga yaraysay intaad muhaajiriinta siisay faqaala wuxuu uhi inamaa haajara bihi abuuhu aabihii baa lasoo hijrooday inamaa haajara bihi waxaa lasoo hijrooday uun abuuhu aabihii baa lasoo hijrooday yaqulu wuxuu leeyahay cumar laysa huwa kaman haajara binafsi qof sidiisa isagu usoo hijrooday oo sidiisa markaa hijrada u dooday oo usoo maray tacabkeedii iyo safarkeedii dee lamid maaha rawahu bukhaari bukhaari waa saxiixatu markan uu cumar u jaray waxay ahayd markii diiwaanka uu sameeyey oo markii futuuxaadku barteen ee bateen ee xooluhu fara bateen ee faygu batay ee haniimadu baratay ya baytulmaalkii muslimiinta xoolaha faraha badani soo galeen ayaa wuxuu sameeyey cumar radia allahu canhu diiwaan alcadaa diiwaan la odhan jiray oo markaa saxaabadii hore iyo dadkii hore iyo qaraabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dad fara badan xaasaskii rasuulka iyo ayuu markaa u sameeyey baytulmaalka xoolaha ay ka qaataan buu u qoray soomaalia masruuf ay ka qaataan ayuu u qoray dabeetna muhaajiriintii hore afartaas kun ayuu iyaga u qadaray marka waaya inankiisii oo dee muhaajiriinta kamid ahaa cabdillaahi ahaana shan boqol buu ka dhigay markii la yidhi shantan maxaad uga dhintayna wuxuu yidhi dee isagu sidiisa uma soo hajirooni hooyadii iyo aabihii buu la socdo waalidkii maxayna wala socdeen haba soo hijrooda laakiin waalidkii baa weli markaa dee gaari maayo raggii waxa weeye sooda usoo hijrooda gaarina taasina waxay kutusaysaa waradiisa oo dhowr iyo tobankii sane uu haystay dadka muslimiinta ah aada iyo aad ugu ilaalin jiray in markaa caruurtiisu dadka kale ay ka waxbarsadaan iyo reerkiisa iyo waxaa ama iyadoo dadka kale ay datan yihiin oo ibaahan yihiin reerkiisa iyo xaaskiisa iyo waxaas ay dhergaana lamaystaan aada iyo aad buu arrinta noocaasi ummadda kale ka fuuliyi jira waxaanu ku dhaqmi jiray hadday cidiyalaysanayso iyo hadday cidiqadayso ya reerkaaga iyo cidaad mas-uulka ku taageerayso ya warci jiray taasi ku tusaysa marka dee afdalu haadihi luma bay ahaayeen abubakar iyo cumarba bacda nabiyiha madan iyagaa ugu fadli badnaa siiradooda markaad raacraacda iyo taariikhdoodana waad arkaysaa waxa weeye khayrkooda iyo itibaacooda iyo siay ugu dadaali jireen markaa wanaag iyo muxaramka iyo xumaanta iyo waxyaabihii markaa shubhada keenaya siay uga fogaan jireen si cad baad waxa weeyaan markaa u arkaysa waay xadiis kalena wuxuu sheegayay usaama ibnu zayd oo isaga qudhiisu markaa yaraa markii lala soo hijrooday ayuu u bediyey oo cabdillaahi uga badiyo dabeetana waxaa lagu yihi cumar baa lagu yihi cabiraya cabdillaahi qudhiisaa ku yidhi oo kamba u yaraaye maxaad isaga ugu bari wuxuu ku yihi rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam ayaa aabihii ka jeclaa abaha ya sababtan uxiliyo waxa weeye rasuulka ilaahi baa aabihii usaamo aabihii abi waa zayd ibn xaarisa soo maray usaama iyo abiiba rasuulku u jeclay calayhi salaatu wasalaam soo maaragta xibu rasuul ilahi bu marka wuxuu yidhi isaga aabihi rasuulka ilaahay ayaa aabihii ka jeclaaday aabaha oo cumro isagu markaa isu jiro mafad sidaasuu markaa qaraabada rasuulka iyo dadkii rasuulku jeclaayo calayhi salaatu wasalaam uu u badi jiray wey وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه الصحابي رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله رسول الله وحيري صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أدوه قال ما أن يكون من المتقين متقين تيمكمل الموت حتى يدع إلى كتبه ما لا بأس به وحان بأطرها إلا كتبه حذرا سبع إسكا إلى لنهاية إلى لن إسكا إلى لنهاية دنسيد لما به بأس وحان بأطرها لها لبأطره خصوصا ولا مما به بأس بلد قرية لكن سننك لما به بأس بلد رواه الترمذي وقال حديث حسن حديث كم عليه سوء عجها وقرما وفق متضين كم نقول ما يو إلى وحن بأس بلها إنه سكير عليه صدار إسلام وحن بأس له كل شيء بدورة صدار صدار إسلام وإسلام حنا لك ترى أنا ضاري مكان راعي سامع الله سمعته ويقول سيدك في واحد له أما ذنبي يعني في كل شيء لكن حديثك هو حديث ضعيف ومركز سنة في صلاة sanadkiisa waxaa ku jira cabdilaahi bin yaziid dimishqi in la odhan jira waa daciif imaam alalbani iyo keyrkiina saasay u daciifiyeen taxsiinka imaamu tirmidi uu taxsiiniye wuli waa xasana laguma waafaqin laakin xadiidku min xaysu lmacnaa marka la eego xagga macnihiisa marka la eego waa sax weeye oo axaadiis kale oo xadiiskaa hore النعمان بن بشير يا يكملهم ظروف لسقاركوت أي أبو مرخات كعج يعني التلمام يتقفكو وإنه هذه الشركة فقالة وتمارك في حارانها وحارانها وحكول حيا يسمي حارانها وكذب برور وصميشته يا أو إسكرا إلهي واي أرقال كان ولا ليرباب كاساكو نماري waxyaabaha markaa maanta mushtabihaadka ah ee isku dhex jiraa aada iyo aad buu fara badan yahay bale xaaraantii baa badatay xaaraantii caddayd ribadii khiyaamadii waxa weeyaan marka qararkii shaygii markaa baycul qararkii umuurta noocaasa aada iyo aada u badatay marka qofku waxa weeye waa inuu diintiisa ilaashado oo diintiisa aanu u fasahaadin oo aanu isaga qarribin dheef yaroo adduunyo oo ilaahay ogiya inuu calfanayo in kale ya hadduu calfadana dee xisaabi ay ka dambayso ciqaabka uu ku mutaysanayo waa inaanu diintiisa ufasahaadin wey waktigan aynu joognana waa wakti markaa muxaramku batay mushtabahaadka batee dhibaatadii badatay oo waraci yaraaday ma jirto mushtabihaad in markaa waxa laga sameeyo iska daaya xaaraantii cadayd ayaa dadka laga kari laayay ee balinka ahayd oo laleeyahay iska daaya waxaas waa riba ka joog waxaas waa khiyaano ka joog arrintaa iska daaya taasaa laga kari laayay ciyaada billah marka ilaahay jalla wacala waa in laga cabsado qofku aakhiradiisa uu ilaashado aakhiradiisa waa inuu ilaashado ilaahay aakhiradeenna aynoo hagaajiyo adduunkeennana ilaahay aynoo hagaajiyo wixii aynu qaladnayna ilaahay jalla wacala ay naga dhaafo
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala waricaayatih waaakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online